sabuuradii boqol iyo soddon iyo saddex bal eeg siday u wanaagsan tahay oo ay u wacan tahay inay walaalo wada jir ku degganaadaan waa sida saliidda qaaliga ah ee madaxa oo ku soo dareertay gadhka kaasoo ah gadhkii haaruun oo waxay soo gaadhay darabkii dharkiisa waana sida dharabka buur xermoon oo ku soo dega buuraha siyoon waayo rabbigu wuxuu amray inay halkaas ku dhacdo barako taasoo ah nolosha tan iyo weligeedba